aad baad umahadsan tahay haruun runtii waxay ahayd munaasabad taariikhi ah waxaan waxaa iga baxay runtii in soomaaliya ay u furmay yacnihii ay gashay weji cusub new face oo ah in dein five point two billion dollar laga cafiyey in maanta soomaaliya ay ay dayn fara badan oo lagu lahaa oo markii la qiimeeyo dadka soomaaliya qof kasta oo soomaaliyii roole ilaa iyo saqiir saddex boqol iyo konton doolar lacag lagu qiyaasay bii shan iyo tobanka milyan ee soomaalida loo qeybiyo qof kasta kusoo aadaysa in laga cafiyey taasoo sahlaysa soomaaliya maanta inay inay mataqaanaa dib instituushinadeedii burburay ay ay u dhisato marka waxaa iga soo baxay soomaaliya inay mustaqbal fiican u bilowday waay adinka waxaad tihiin qurba joogtii hogaamiyaasha bulshada dhinaca maalgashiga wadanka marka ay noqoto maxaa fursad ay abuuraysaa arrintani arrintan waxay sahlaysaa in soomaaliya sideedaba awal hore waxay ahayd meel waxaan tusaale ahaan usoo qaadan karnaa qoys caydha ama buur ah oo daymihii dukaankii uu ka qaadan jiray biilasha ama cuntada dayma intay ku yeesheen cid daynsiisa iyo waayey oo mataqaanaa meel goodoon ku ah haddii dayntii qofkii qoyskii laga cafiye ama laga bixiyo wuxuu noqonayaa markaa fresh start soomaaliya waxaa inaga qurbahay sahlaysaa maanta qof kastoo soomaaliya inuu raadin karo hay-ado ama instituushino private ama governmentia oo maalgashada soomaaliya private investment baa la geyn karaa annaga oo kalada maraykanka tusaale ahaan waxaanu geyn karnaa soomaaliya oo maanta mar hadday daynta aan lagu lahayn oo credidkii wadanka uu dib u soo noqday xagga daynta in hay-adaha maalgashigu ay ku dhiiran karaan in soomaaliya ay maalgashadaan hadday noqoto dhinaca dhismaha dhinaca security-ga dhinaca mataqaanaa waxbarashada dhinaca caafimaadka iyo dhinaca kalluumaysigaba dad fara badan oo ajaaniba ama maraykana ama mataqaanaa adduun kaleetaa maanta soomaaliya maalgashan kara sababtoo ah soomaaliya maanta waa wadan runtii waad arki doontaayo next ten years soomaaliya dhaqaalaheeda iyo maalgashigeeda xagga private sectorka aad baa mataqaanaa ayay u noqon doontaa meel focal point u ah adduunka o dhan sidey qurba joogtu uga qayb qaadan kartaa maalgashiga wadanka qurba joogtu arrinta ay runtii samayn karaan waxa weeye qof dadka qurba joogti inay ay maadaama ay intaba ay maraykan yihiin american citizens ama ay yihiin kuwa maraykanka u ka hadlaya tusaale ahaan annagoo kaleete in dhaqaalo fara badan hadda maraykan aynu ka samaynaa ganacsiyo badan baan ku leenahay in dadka soomaaliyeed ay dhaqaalahooda maanta geyn karaan soomaaliya in hay-adaha internationalka ah sida mataqaanay hadda world bank oo kaleete inay ay ka heli karaan contracts ama mataqaanay waxyaabo ama deymo ay ka qaadan karaan in hay-adaha us o kale maraykan oo kaleete laga heli karo adig as a private investment way way laga raadin karo dadkan soomaalida maraykanka joogayey ama qurba joogtihii way ay uga qayb waxay u baahan tahay oo keliya amniga oon oo runtii hadda weli question mark saaraya in la hagaajiyo waxay u baahan tahay in mataqaanaa maadaama deyntii hadda lanaga qaaday in systemka financialka dibada loo aaso political stabilityna la hagaajiyo intaa hadday dhacdo waxaan rabaa qof soomaaliya oo maanta awoodi kara inuu maalgasho wadankiisa inuusan joogeynin qurbaha oo taas uga qayb qaadanayo wa garta bal waxaad iyadana ka hadashaa wadamada jidkan soo maray ee deynta sida looga cafiya soomaaliya lamidka ah ee horey u socday ee ku najaxay iyo kuwo aan ku najixin haddaad isbarbar dhigto maxay soomaaliya casharoo ka baran kartaa waxaan dhigi karaa soomaaliya horta waxay noqon kartaa case study yacnihii marka wadamada kale loo eego wadamada kale civil warku ama dagaalada sokeeyay waxay ka socdeen muddo yaryar inta badan sidoo kale deyn cafinaha la siiyey wadamo infrastructurekoodii xataa ama hay-adahoodii dawliga ahaa hayadihii ama ama hay-aduhu wasaaradihii balnabadii lagu shaqay soomaliya ogtahay xataa wasaaradi ma jirin markii xamar dowladda federaalku imanaysay dhisma dhisnaa ma jirin waxaa laga bilaabay ground zero markaa soomaalidu waxaan dhihi karaa runtii case tadi baaban u noqon karnaa in diinta laynaga cafiyo ku dhaa waxay arrin ayaado adag wadamada laga soo cafiyey deymaha waddadeena oo kale soo maray waxay gaareen qaar badan oo kamid ihii in at least ay ay dhaqaalihii ama ama ama ganacsigii ama maalgashigii ama foreign investmentigii awal hore aan u furnayn u furno oo oo open u noqdo la maalgashado kuwa mataqaanay khayraadka dabiiciga halahaa ay hayda khayraad dabiiciga yimaadaan ka maalgashadaan oo ka faa'iidaystaan shaqa abuur laga sameeyo soomaaliduna saas si leeg bay noqon doontaa innagu waxaynu ku naalnaa strategically yani the horn africaynu ku naalnaa badda badooyinka indiya iyo gacanka cadmeed bawayna maraa iyo badda cas oo agteenaa intaasba markaad fiiriso wadanka oysha iyo saliidda laga helay aad fiiriso dhulbeereedka aan leynahay aad eegto waxaan dhihi karaa soomaaliya investmentiga ama maalgashigeedu uu ka fiicnaan doonaa wadamada kaleete ee wadadeena wadadan hadda aynu marno kale soomaali soomaaliya ka fiicnaanaysa kelmadda ugu dambeyn ku daraya waxay tahay dayntan soomaaliya laga cafiyey waxay sahlaysaa in dib loo dhiso infrastructurekii mataqaanay burburay ee dowladda soomaaliya lahayd waxay sahlaysaa in dhaqaalihii dib mataqaanay uu dhismo oo maalgashi la helo waxay sahlaysaa in security sectorka ama dhinaca mataqaanay amniga wax laga qabto ciidamadu ay heli karaan qalab ama ay garan karaan wax ay kula dagaalamaan cidda cadowgooda ah amniga si ay u sugaan waxay sahlaysaa in social welfareka hay-adihii mataqaanay socialka ahaa sida mataqaanay waxbarashada caafimaadka jurishariga iyo xataa mataqaanaa cadaaladda in dib loo dhiso hay-adihii dowliga ah oo institutionada hadda wiiga ah oo runtii qayb weyn ka noqon doona dib u dhiskooda in soomaaliya ay dib u dhisanto in dib ay u xoogeystaan